bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka hamiignama idaacadda warsansiga haytamay baa ku mid ahaa madaxweynaha koonfur galbeed ee geega magacaabay xubnaha golaha wasiirada ee koonfur galbeedda xaalad nolol xumo oo ku jarta gobolka hiiraana qarax isbiidaaminge oo ku dhiya duleedka baardheere barakacyaal horle oo hadiirahayan duleedka magaalada muqdisho deegaanadiiyo ka dagaalameen shabaab ay daacayso ciidamada horle landiri dowladda federaalk soomaaliya oo dhammaystirahayd adeegyada boostada dalka gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo eedeymaha kuloola lahanjeedii qodobada akhbaaraadka caalamkana maybaa ku mid ahaa lamboqor ah oo usidiidii intii la sameeyay baaritaana dhacana oo iidnan daneeyahayaa weerar khasaare jeysaday oo ku dhiixira iidan oo ka yaalla dalka iiraan ah iyo weliba boqolaal ah ka dhimadeen biyoxireenka burburi dalka baraaziil qayba ku mid ah
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
ka dhawaada warkii ofidsangaha madaxweynaga koonfur galbeed soomaaliya ayaa geega magacaabay qaar ku mid ah xubnaha golaha wasiirada koonfur galbeeda mukhtaar sheekh qaadan dalmar iyo warkugni faahfaaye madaxweynaha iyo wasiiru magadhowe kureed markii uu soo dhowaa nowambarka howljaray wada talado uu isladhahay odayaalka dhaqanka xildhibaanada koonfur orso si markaas lahanxulo wasiiro tayo leh oo ku qiib qaada doono isbeddelka kakooyi maamul goboleedka koonfur orso wasiirada la magadhowe ee tumanka deeraayanga maybaha ku naqday wasiiradii hore ee maamul goboleedka koonfur orso hordhaan la shaqeeya jaray shariif xasan sheekh aadan ilaa iyo sadde wasiir haanaaso laha ku qaado karo wasiirkii hore ee caafimaadka dowlad goboleedka koonfur orso isaaq cali subago oo lag magadhowe hata wasiirka wasaaradda amniga wasiirkii hore ee walbarashada oo hay maxamed abuukar cabdi oo uu siina hata lag magadhowe in isnagada wasiirka wasaaradda arrimo gudo reedhanheliisyowka iyo dowlado hoose wasiirka hore batroolka cabdiraxmaan malaaqa oo hata lag magadhowe inuu isnagada wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur orso todobaada wasiir ee kale ee geeka la magadhowe yaa ee haano cusubo oo siyaasadda hatahaka biireen mayba kaloo dhuxuso kore in wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur urse oo hordhaanhaayo cabdinaasir cabdi caruushe geeka madaxweynaha koonfur urse isagu magadhowey axmed madoobe nuunow oo uu siina ehlan dhalinyare oo hata ku cusub siyaasadda waana wasaaraddaas eedka mbileeran landhiibi wasaarado kale yaa la magadhowey oo ku mid ata wasaaradda maaliyadda iyo wasaarado kale oo dhowr ahaanaso qiib ku nagado doono dowladda goboleedka cusub ee cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen dhawaanawanbo walnaa wilaaye ini la magadhowo doono wasiiradun ilow geeka haati waybaana dhimin wasaarado kale oo yoona la qorsheeyahay ini dhawaantun la magadhowo magadhawo uka wasiire kuleed mayba warbaahinta la hadalay afayka madaxtooyada koonfur orso nuurudiin abukar yuusuf gacmo dheere
xeerka madaxweynaha madaxweyne ee nambarka eber eber hal labada februari laba kun sagaaliyo toban kuna saabsan magacaabista wasiire ee xukuumadda dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya qodobka afartan siddeedaad farqadiisa labaad iyo qodobka konton iyo afaraad farqadiisa koowaad markuu la tashaday baarlamaanka dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya markuu tixgeliyey soo jeedinta baarlamaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku saabsan baahida loo qabo wasiiro aqoon iyo karti aqoon iyo karti ku salaysan markuu garowsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed ka sugayeen xukuumadda markuu xeeriyey magacaabidda qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirada lambar kow axmed madoowe nuunow wasaaradda qorshaynta iskaashiga caalamiga wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga axmed maxamed xuseen wasaaradda maaliyadda maxamed abuukar cabdi wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose isaaq cali subag wasaaradda amniga gudaha mustaf cali iidow wasaaradda beeraha iyo waraabka faysal cabdulaahi wasaaradda faysal cabdulaahi cali wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha cabdiraxmaan cusmaan malaaq wasaaradda waxbarashada cabdiqani cabdulaahi maxamed wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda axmed sheekh maxamed loox mashruuc loo yaqaano wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska maxamed cali xasan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xeerkan waxa uu dhaqangelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wuuna saxiixay qarax isbiidaamag ayaa ku dhiiyey duleedka baardheere wararka warsan ku hela ayta degmada baardheere gobolka gediya mayba sheegahaana intii qarax isbiidaamagabsu ku dhihi duleedka degmadaasay qarax ayaa laga adeegsaday baabuur wala qarahawlaha kabuuye maybanaha ka dhaawacmay shan qofood anta loogiya taliyaha ammaanka degmada baardheer ee gobolka geedaha xuseen maxamed xasan ayaa sheegay intii haleen xogto ka saabsan baabuurkaasi walaqar hawlaha kabuuy ku gadaalna ciidankii oon ku horsadeen duleedka baardheere baabuurka walaqar hawlaha kabuuy ayaa xogtiisa helnay kudibna mayba onoo ka horseenay bannaanka magaalada maybana ka horseeday ani iyo ciidamada amazonstaasna ka fashilnay baabuurkii qofkii weedii shaleediisa isqarxiya ere sarkaalkana barakacyaal la horleeyaha diirahan duleedka magaalada muqdisho ah in ku badan kun qoys oo barakacyaal uu suubiyaa liti maalmo waddanka dambuyti mayba iyo ha diiraana deegaanka rasbaale ee duleedka magaalada muqdisho dadka barakacyaalka iyo mayban iska jarana bilaanga qaarjona ante muqdishoya socdan yaa dhata ka omalenga dadda-aya saas oo kale la jara aanasi oo saameyn kuwa lati abaarta gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka rasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho cabdulaahi cabdi maxamuud ayaa warbaahinta sheegay intii dadkaasi iyo kasuganyiga alafoto maybana uus sheegay intii deegaanka rasbaaleya iyo hadiireen kun ishan boqol ah oo qoysa xaaladda nooleeda xumo ayaa ku jirta gobolka hiiraan sida warbixintan uusa kafiiryawa bashiir cabdulaahi cismaana
webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ayaa aad u biyeereeyey waxaana jirta cabashooyin badan oo ay qabaan dadka ku nool magaalada beledweyne iyo duleedkeeda waxay qaarkood tilmaameen in aysan jirin cid wax u qabatay marka laga soo tago in ballanqaadyo loo sameeyo isuduwaha wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta ee gobolka hiraa u qaabilsan hirshabeelle cawil maxamed jibriil ayaa iga warbixiyey dhibaatooyinka haysta dadka ku nool magaalada beledweyne shacabka reer beledweyne waxay biyo ka cabaan webiga shabeelle webiga shabeellena wakti xadirkan xaaladoo maraa waa ujeedeen saddex biloodna macnaha waa biyo yareeya saddex biloodna macnaha waxaa laga caranaa biyo ka hortagna ma lihin ka kabashana ma lihin sidaad ogtihiin wasaaradda tamarta biyaha dowlgoboleedka hirshabeelle ama stateka hirshabelle waa state hadda steyada ugu dahbixi curdun ah oo la aas-aasay ka wasaaradahaan annaga kolleyba macnaha dadaalo badan ayaa sameynay waxaan u dirnay wasaaraddii kheyraadka saraka soomaaliya cabasho fara badan ayaa gaarsiinay xukuumadda oo ugu sarreeya madaxweyne cabdillah farmaajo hadda annaga qaabilsan wasaaradda tamarta biyaha kheyraadka sare soomaliya dhowr mar ayay magaalada imaatay wafdi badan ayaa ka imaaday saddex kulan ayaa macnaha beledweyne ku wada qaadanay sidii macnaha webiga shabeelle iyo markuu biyo saddexaadii sameeyey looga hortegi lahay iyo sidii macnaha ummaddan reer hiiraaneed ee meel kasta ku nool ceelal biyole oo tayla nasiif lasii lahay markaan ka hadalno biyola'aanta ka jirta magaalada beledweyne maalmihii ugu dambeeyey kormeera aad ku tagtay ee meelaha qaarkood marka kormeeradii aad ku tagtay waxyaabahii aad soo aragt haddii aad ka warbixiso haddii aan ka warbixiyo webiga shabeelle ayaan kormeer ku tagay degmooyin fara badanna cabasho xoog ayaa naga soo gaaray webiga shabeelle waa biyo yareeyey biyaha waa isbedeleen kalarkiisu waxay noqdeen sidii culeys noqdeen biyaha waa xilligii ilaahi subxana watacaala ummadda ka badbaadiyay xilligii shuunbiyoodka macnaha laga baqaayo waaye hadda badanaa xataa qaar ka mid a xaafadaha degmada beledweyne waxaa soo gaaraya cudurada shuunbiyoodka ayaa macnaha hadda ka dalaacay dadaal dheeraad ayaa sameynay maadaama ceelal riig ee magaalada beledweyne aysan lahayn waxaan awoodda saarnay ceelasha macnaha ka howlgalaha degmada beledweyne ee biyaha bixiyo in kolorin aan u qaybino kolorinkaasna waxaa kaalin mugli ka geystay naga caawiyay hay-adda safjil dareeb afartan iyo kow ceel oo macnaha hadda magaaladweyne ku taala kolorin ayaa qaybinay webiga shabeelle xilliyadan xilliyada baktinta laga baqaa bulshada reer hiiraan ka baqayso waaye saas ay tahay anaka bulshada waa ugu dignay waxaan u sheegnay in macnaha biyaha webiga shabeelle ay iska karkariyaan kabacdi ay cabaan waxaan u sheegnay in biyaha kolorin ay iskaga daraan waxaan u sheegnay macnaha inay ka fajugnaadaan xaaladda biyaha webi shabeelle sida u noqday waxa uu baaq u jeediyey madaxda hirshabeelle dowladda soomaaliya iyo hay-adaha ka howlgala soomaaliya waxaan baaq u diraya uwelan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka tamarta iyo dowladda hirshabeelle xildhibaanada hirshabeelle ee wasiirada hirshabeelle dhammaan mas-uuliyiinta hirshabeelle wasaaradda tamartii biyaha kheyraadka federaalk soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo magaalada beledweyne inaysan xaalad biila-aanad xun ay ka jirto oo shan hadda maahan markii labaadaan baaq aan u dirayno waa markii shanaad ama markii lixaad waaye bulshada reer hiilaneed waxay xaalada biila-aanad si aan caadi ahayn ayay macnaa usoo ayay u dhiban yihiin marka la gaaro xilligan oo kale inta badan waxaa ka dhasha biyaraanta cudurro kala duwan doctor cabdicasiis sheekh ibraahim doctor ciro waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beledweyne waxna kusoo bartay waddanka ruushka waxaana uu ka hadlay cudurrada ugu badan ee xilligan oo kala dhasha xaaladaha dabiiciga ah ee markii ay yimaadaan oo muxuu ahaa degdega ah sida shubannadoo kale marmar muxuu aha tiim aan samaynaa oo muxuu ahaa meelaha kaamamka iyo meelaha ay kusoo barakacaan qaxootiga taga muxuu ahaa aniga aan ka mid ahay oon muxuu ahaa la soo tacalnaa wixii muxuu ahaa aan markaas lasoo qaadi karin wixii aan awoodin hataa inay yimaadaan aan awoodin meelahoodan muxuu ahaa kusoo daaweynaa sida shubanka iyo waxyaabahaas marka dadka magaaladaba anaga maalintaas ma u kala soocayno qofkii yimaada agoon waayo agoon ma ah wax kasta oo markaas aan ku caawin karno oo si volunteer ah aanan wax lacag aan ugu bedelanaynin waan samaynaa mujtamaca maanta waxaa waaye aad uu iskugu baahan yahay yani kuwana way xanuunsan yihiin kuwana abaaro iyo waxyaaba noocaas ahaayo marka sida hadda barnaamijka caafimaadka gobolka in wax laga bedela fiicnaan lahayd hay-adaha gargaarka muxuu aha ay yimaadaan ugu yaraan daaweyn ay u keenaan muxuu aha si loo maareeyo xaaladaha adag ee ka jira waddanka marka halasku tashto hala muxuu aha lasgarab galo maxaa yeelay haddii muxuu aha xaalada emergency ay dhacaan badanaa lama helo yacni xataa gabaabsi bay noqdaan faleembooyinkii dadkii wax lagula tacaali lahaa marka daawo ahaan yacni gobolka yacni daawo u baahan yahay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali oo dhankiisa aan wax ka weydiiyey xaaladaha dadka danta yar ee ku nool magaalada beledweyne iyo duleedkeeda ayaa sheegay dadka barakacyaasha horta baba laga hadli karba dhibaato badan ay kala kulmeen waayo dadka barakacyaasha waxay u badan yihiin dad meelo kale ka yimid bakoor ka yimid teeglow ka yimid ama deegaanadan kale ama maxaas ka yimid ama buurberta ka yimid ama jalaalaqs ka yimid ama shabeelaha hoose ka yimid saasay u badan yihiin dadkaas marka noocaas marka waad og tahay nin meesha ku cusub ee shili soomaaligana la diidiyo laga diiday dolarkiina aan heli karin e v c-na aan heli karin dhibaatada soo gaari karta waa la socotaa dad waxaa jiri aan shaqaynin iska magaalo joog ah oo iska dabarsada dadkaas dadka waa isku kurnool yihiin suuqaasoo iska soo galaa dukaamo iska tagaa ama haweenka oo kale iska soo iska tuugsanaaya iska dabarsanaaya war meeluu tagaa wuxuu leeyahay war halee kaalmeeyo laba kunaa la siinaa saddex kunaa la siinaa meel kunaa laga siinaa waxaasu iska aruursi jira maray boqol kun u noqoto maray konton kun u noqoto maray lixdan kun u noqoto kabacdi suuqa aadi jira markaasu waxoogoo ilmihii marka caruurta oo ka soo tegay ayuu wax u nidaami jiray wixii lama haya marka ayaantaa wixii suuqay ka baxeen marka dhibaatada ma la soo koobi karo dahabo xasan axmed oo horay u tartantay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee gobolka hiiraan xilliyo kala duwan ay soo mareen ha ahaato barakacayaal ha ahaadaan dhibane maanta qabo baahida gaarka ah ha ahaato baahida gaarka markaa kule qofku inuu curyaan yahay ma ahan baahida gaarka waxaa ka mid a waa inuu tacliin uusan haysan waa inuusan caafimaad haysan waa inuusan nabadgelyo haysan intaasoo dhan ayaan codkayga kor ugu qaadaa oo aan maxay aheeto ugu voluntery aan ugu shaqeeya hadda waxaan soo aragnay dad aad
dowladda federaalk ayaa sheegay intee dhammaystiraas adeegyada boostada ee dalka injineer cabdi shakuur xasan wasiirka boostada isgaarsiinta ee teknolojiyada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay intay sanadkan bilowjee labada kun tomiyo sagaalka iyo dhammaystira doonaan dhammaan adeegyada boostada ee dalka wasiir anshuur yaxuse intay deymo badan oo dhiniga boostada ee lakaleeyay dowladda soomaaliya iyo horeyna iyo onkuwa dadaala doonana sidii markaasay la lamaystira lahay ama lan guda lahay deemogaasay maybanus sheegay intii la ambaqaadawa waana hoogana la saara doon dhammaystirka adeegyada boostada maybanus sheegay intii qorshaha useeya intiisla sanadkan ayay dhammaystira doonaan adeegyada boostada dalka oo usa sheegay inti meelfayl usa marahaya meelo warkaas kula socotaan warsan baydhabo lambaqore ayaa mayba usdiiday intii la sameeyey baaritaan dhacaan ah oo ciida london ee haya boqorkii hore ee dalka belgium alberta ayaa mayba ka gacan seeray intii laku qaada dhacaanka ciidadada d n ega kaasi oo laka ogaada intii usayey aabbaha gabar dhalatay dabayaaqadii kun sagaal boqol iyo lihdameeyadii maxkamadda fidhija ee hooseeye magaalada caasimada ee bruseles ayaa boqorkan ah xilka ku degaya maybana daadiisu sahaaytay siyeetan iyo afar sana taasoo ka amartay intii uusa muddo sadde bilood gudaaja uusa ka ogolaada tijaabada calayada d n d n ji kaasi oo laku qaadawa garsoorka ayamayba uusa ku digay anti haddii uusa fuliyowka markaasi isku guul daraysada anti laka fasirada doona anti uusa aye aabbaha dhaliya delby fayn bool oo hadda konton sano jar ee albert ayamayba uusa inkaraya sheegashada kaeed sheegashada kaeedan antiusa dhaliya paul maybana laku waramahaya antius hadda raadihaya tala dhiniga sharciga oo unsaha la korta antius raafaan usa qaadada weerar khasaare jeysaday ayaa laka qaada heray ciidan oo kiyaala dalka iiraana muuqbaayaha ka hadalhaw afka dowladda iiraan ee fadhijay useeyey magaalada teheraan iyo baahi intii dabley hubaysan weerar gaadmay oo ka qaadana waa ku mid a herooyinkii ciidamada militariga ee dalkaasiya muuqbaayo oo hiigadaw saraakiil ammaanka dalkaasya sheegay intii koo hubaysan oo hebtiyo longoradana iraabtiyey hora iyo weeraryo ka qaadeen saldhig ciidamada militariga ee basija brama military okyala magaalada nigsar ee dhiniga koonfureedka kubeega magaalada caasimada ee dalkaasi teheraan ah weerarka ayaa dhixila ciidamada iyo ka mashquulsanaayeen salaata calanka saarowja iraabtiyey aroortitaase iyo sameeyana ciidamada dalkaasi maybana laha ku warmahaya intii ku dhaladii ee weerarkaas khasaare dhimashadii dhaawacan iskajara sarkaalan hadali ciidamada la weeraray iiraan iyo mayb xaqiijiyay dhimashada hal qofa ee dhaawaca shan kala soo faahfaahintaas dheerna usambiina sawiro naxdinle ayaa laku helay hanasiyo muujiyaaga biihireen hakadumiya koonfurta wadanka baraaziil kaasi oo ka fatayay goob macdanta laku qodow maybana ka dhamadaya anta la ogiya in ku badan sida boqol oo qof iyo tiro kalena la waaysanyiya sawiradii hadduuban kaamarooyinka qarsoon ee c c t v iyo muujiyaan daqiiqadaha biihireenka usaakadumiya ee muqaayada kafayda lakudhamo oo ka dhex taala shirkada macdanta ay dhismooyinka taasoo kayaala gudaha magaalada bromedino ee gobolka minas garasa warwalaagi dalkii daafo caalamka halodeyr dhugsidaal oo aysan oo ka kula sootan idaacad warsan ee magaalada baydhabo antaninka dhonye